الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري محرمات الإحرام كأين كجرني قال الناظم رحمه الله تعالى وعمد وطن للتمام حققا مع الفساد والقضاء مضيقا كصوم تكبير صلاة باعتداء وبالقضاء يحصل ما له الأداء وصح في السبع والرق كفر بدنة إن لم يجد فبقرة وعوشاق وعمد وطن وحرم واحد كحران تنميسا بالإحرام إحرام كي حرم الشذي قفق حجة ما عمره وحرم ذي camda waطin wadiyo mucaamalow barheerhkeed xuqiqa wayuxaqiqu waxaana la xaqiijin litamaami dhammaystir camalkaa la dhammaystira maca alfasaadi fasaad iyo xumaansho la jirhkeed waalqadaa wa maca alqadaa iyo qada la jirhkii mudayaqan xaalu yahay qadahaasi mid wakhtigiisa la cidhiidhiyayoo aanu fursad badan u haysanin ka sawmi sidii soomkii oo kale takbiirin wa takbiirin kafaara gudasho salaatin wa ka salaatin iyo salaad oo kale biictidaa ictidaa iyo xadgudub qofka markaa uu uga tegay soomkiiyo salaaddii ama kafaaro markaa wixii waajibinaya xadgudub uula yimi wa bilqadaa qadahana yaxsulu waxaa ku xasilaya maakii lahul adaawa adduhu u sugnaa ayaa qadahana ku xasilaya wasaxa waana ansaxayaa wasaxa waasaxmanaa wayasixu waana ku ansaxayaa fi sibaa fii xaali sibaa wa riqin wa fii xaali riqin xaalo addoonnimona waa ku ansaxa qadahaasi sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu leeyahay waxaa kalood xaaraantinimaysaayoo qofkii marka uu xaj ama cumro ama labadoodiiba wada xidha waxaad ka xaaraantinimaysaa inuu xaaskiisii iyo reerkiisii galmo iyo xidhiir la yeeshay isagoo u badheerayaa oo ilaahay baadhi falaa rafatha walaa fusuuqa faman farada fiihinna alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj ilaahay waxa uu leeyahay bilaha qofkii nafdiisa ku waajibiya xajka ee geliya ee xidha falaa rafatha macnaha waa khabar laakiin macnaheeda nahyi ayaa looga jeedaa falaa rafatha ay falaa tarfathu jimaac iyo mucaamalaha la yeelaan reerkiinnii walaa fusuq walaa tabsuquu fusuuqna markaa iyo macsiyana ha samaynina waana ku fasahaadayaa oo camalkii uu qofku qabanayay waa ku fasahaadaya waa ku xumaanayaa cumradu ayada intaanu dhammaystirin ilaa hal taxallulu may lahaydoo acmaasheeda marka laga wada baxa unbuu ka xalaaloobaye isagoo xiirashadiiba ha u hadhee aan ka taxallulin haddii uu mucaamaladaa sameeyo way fasaadday cumradiisaasi xajka haddii uu qabla taxallulil awal uu sameeyo xalaalowgii hore ka hor aynu soo sheegnay inay saddex arrimood midkood laba haddii samayntood buu ku xasilayaa bacda alwuquuf ama qabla alwuquuf midkay doontaba ha ahaatee xajkuna markaas ayuu ku fasahaadaa laakiin bayna taxallulayn haddii uu sameeyo oo masalan isagaoo buurtii tuurtay xiirtayna ama isagoo buurtii ee jamratulcaqaba maalintii tuurtay dawaafkiina sameeyey oo laakiin uu harsan yahay xiirashadii haddii uu markaa mucaamaladaa sameeyo ku fasahaadi mayso laakiin waxa ay ku fasahaadaa waxa weeye waa jimaaca qabla taxallul awal ayuu xajku ku fasahaadayaa maxaa haddaba ka waajibaya ayaa isweydiin leh waxaa ka waajibayaa nusugaa iyo camalkaa horta in la dhammaystira xaj iyo cumro iyo qiraan midku ahaaba waa in la dhammaystira wa atimu alxaja waalcumrata lilaah xajka iyo cumrada dhammaystiro ilaahay dartii u dhammaystira kii saxiixa iyo kii faasidka ahaana wuu noqonayaa waxaa kaloo imaamulbayhaqi uu asaaniid saxiixa ku warinaya ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo cabdillahi ibnu camar ibnu caas iyo saxaabo fara badan inay u fatwoodeen qofka markaa jimaaca sameeya inuu camalka faasidkaa iska sii wado sanadka dambana uu soo qalleeyo cid khilaafday oo saxaabada markaa dhexdeedaana lama hayo waxaana looga jeedaa uun wixii uu la iman lahaa inuu markaa la yimaado wixii uu ka dheeraan lahaana inuu ka dheeraado oo uu markaa sidii isagoonu camalkiiaasi masaadin oo kale ayuu markaa u wadayaa waana shay-u xajku gaar kala yahay cibaadooyinka kale oo dhammi hadday fasaadaan lama sii wado halkaasaa lagaga hadhaa hadday iminka salaaddii ay weysadii kaa jabto ama cawradiiba ay muuqato ad asuri kari weydo dee salaaddii waad ka baxaysaa sii wadi maysid cibaadooyinka kale oo dhammi lama sii wado markay fasahadaane dee inta wixii markaa dib loo soo hagaajiyaa dib loo bilaabaa laakiin xajkii cumradu taa way kaga duwan yihiin waana manduumadii sheekh xasan al cuthaymiin oo kale inu berigii dhawayd akhrinay waa kii ahaa wayaxrumu almudiyu fii maa fasada ilaa bixajin waictimaarin abada waxaa xaaraanay in lagu sii socdo cibaado fasahaday ilaa bixajin waictimaarin abada xaj iyo cumro mooyaane xajkiyo cumradunba arrintaa u gaara waxaa kaloo ayana waajibayaa inuu qallo sameeyo xataa nusugiis iyo camalkiisuba sunno ha ahaadee qalle ayaa ku waajibaya waxaanu kaga duwan yahay cibaadooyinka kale sunnaba ha ahaadee shuruuca iyo gudagalka ayuu dhammaystirkiisu faral ku noqonaya waajib ku noqonaya laakiin waataynu soo maraynay salaaddii iyo soomkii iyo mar hadday sunno tahay inuu qofku iska jari karo uu ka bixi karo u jebin karo laakiin xajku weeye cumradu ayana waa kaga duwan yihiinoo mar hadduu gudagalay gudagalkaa uu gudagalay ayay waajib ku noqdeenoo inuu dhammaystira waa waajib markaa inuu dhammaystira kaafaasku sii wadaana waa waajib inuu soo qadeeyaana waajib ayay ku tahay kafaarana waa raacaysa kafaaradu way inoo dambaysaa qadahaasina weliba waa mid mudayaqahoo la cidhiidhiyey oo bimacnaa xilliga ugu horraysuu jaanis helo oo dee sannadka soo socda ah waa inuu qalleeyaa li'annuu sida saxaabada aynu sheeginay albahiiq ka warinayey walqadaa min qaabilin sannadka soo socdana inuu qalleeyo kii markaa uu xajku ka tegeyna waxa uu cumar binu khadaab u faray bilqadaa'i min qaabilin sannadka soo socda inuu qalleeyo arrintaa qadaheedu inuu mudayaq yahayna waxa uu kala mid yahay soomkii hadduu qofku soomka xadgudub uga tago inuu qalleeyaa waa arrin markaa iyaduna si degdega inuu qalleeyaa waa arrin waajib ah salaaddii kadaalika haddii ay markaa iyana ictidaa iyo xadgudub qofka ka tagto cudurdaara aanu jirin qadahoodu waa mudayaqoo markaaba waa inuu qalleeyaa kafaaradii oo kale wixii muujibkeeda waajibinaya hadduu ku xadgudbay sida jimaacii ramadaanu dhexdeeda sameeye oo kale kafaaradaana markaasi deg dega inuu la yimaado qadaheeda iyo laimaatinkeedu yacnii gudashadeedu ay mudayaqa tahay ayuu la mid noqonaya asalka kafaaraadku waa cala taraakhi laakiin qofka tacaddiga sameeyey isla marka warraysu jaanis iyo fursa helaba waa laga rabaa inuu qalleeyo markaa waa camda wadin xaaraantinimee litamaami xuqiqa iyo xaqiqa labadaba way dabdiyaan litamaami xuqiqa waa alifridaaq xuqiiqadu markaa haddii majhuul laga dhigo waxaana looga jeedaa un litamaami xuqiqa xuqiqa maadiga bimacna mudaaric baa laga wadaayo yuxaqaqu waxaana la xaqiijinayaa oo waajibku ah inuu xaqiijiya litaami dhammaystir camalkaa uu fasahaadiyey inuu dhammaystiro ayaa la xaqiijinaya oo waajib ku ah litaami xuqiqa xaqiqa haddii la yidhaahdana alifdu markaa waxay beddel ka noqonaysaa nunu tawkiid ayay markaa beddel ka noqonaysaa mukhaafad ahayd oo xaqiiqan xaqiiji bay markaa noqonaysaa litamaami dhammaystir xaqiiji oo hubaal ka dhig dhammaystirka maca alfasaadi waalqadaa wa maca alqadaa fasaad isagoo fasaaday xaqiiji markaa dhammaystirkiisii ama waxa la xaqiijin dhammaystirkiisii waalqadaa wa maca alqadaa mudayaqan iyo qadahaasoo mudayaqahoo la cidhiidhiyey wabilqadaa yaxsulu maa lahu ladaa halkaana wuxuu uga jeedaa qadahan uu soo qallaynayo waxa ku xasilaya un addahan hore kan adda ahaanta u gudanaya fasahaaday wixii markaa ugu xasilayay ayuunba ugu xasilayaa hadduu faral ahaa qallahana faralunbuu noqon haddii uu kanuu fasahaadiyey sunno ahaana qallahana sunnihii ayuunbuu noqonayaa tusaale ahaan oo kale hadduu camal sunnaha fasahaadiyo kadib uu xaj ku nadro qallaha uu sanadkaa dambe qallaynayaa waa kii sunnaha horu fasahaadiye nadarkii u gudi maaye nadarkiina isaguna wuu ka sii dammaynayaa halkan wasaxa fi sibaa wa riqin waxa uu leeyahay haddii qadihii waa ku ansaxayaa fi sibaa fii xaali sibaa wa riqin wa fii xaali riqin oo hadduu sabi xaj ama cumro fasahaadiyo sanadka dambe isagoo sabiga inuu qallayaa waa ansaxayaa isagoo addoona hadduu fasahaadiyo sanadka ku soo xiga isagoo addoona ayadana waa qallaynayaayoo waa ku ansaxayaa haddii markaa ay dee qaan gaadhaanba intaana kii fardulislaamka ahaana waa u noqonayaa wa camda watin wa xarin biixraamin waxaad ku xarimtaa camda watin wadiya galma u badrheerhkeed xuqiqa wa yuxaqaqu waxaana la xaqiijinayaa litaamin dhammaystiru camalkaa u fasaadiye dhammaystiro maca alfasaadi fasaad iyo xumaan la jirhkeed waalqadaa wa maca alqadaa iyo qada la jirhkeed mudayaqan xaalwi qadahaasi mid la cidhiidhiyo aan jaaris la siinaynine isla sanadkaa soo socda wa qadaynayo ka sawmi sida soomkii oo kale oo biictidaa'in markaa xadgudub uga tegey qadihiisu mudayaqa u ahaa takfiirin wa ka takfiirin kafaara gudashadii uu waxa waajibinayey uga ula yimi camdiga sida markaa jimaaci oo kale isagana kafaarada la imaatinkeedu yacni calaa tariikha asalkeedu laakiin waa mudayiqoo waa cidhiidhi salaatin wa ka salaatin biictidaa salaaduu uga tegay ictidaa iyo xadgudub sida qallaheedu uu mudayiqa u ahaa u cidhiidhiga u ahaa ayuu kan u yahay wayaxsulu bilqadaa'i qadahaana waxaa ku xasilayaa maakii lahul adaawa addahan hore uu gudanayey wixii uu markaa u sugnaa ee sunno iyo faralha ayuunba qadahana ku xasilaya wasaxa waa ansaxay qadihii fi siba fii xaali siba buu ku ansaxay wa riqin wa fii xaali riqin xaalo addoonnimona wasaxa ee yasixu waa ku ansaxaya fi siba fii xaali siba wa riqin wa fii xaali riqin kafara wa kafarahu waa kafaaro gudanaya badanatun wa hiya badanatun waa neefgeela kafaaradii in lam yejid haddaanu helin fabaqara uma shiyaahu sabcu ilaa ama adhi toddoba ah ayaa ku soo xigaa faacaamu طacaam ayuu bixin biqiimati albadanati neefga geela qiimihiisiileh fasiyaamu siyaam ayaa ku soo xiga hadduu kari waayo bilcaddi tirin lagu soomo min amdaadi mudadkiisa la tiriyo waxaa sheekuu leeyahay waxaa qofkii kale oo laga warrabaa camalkaa xajka iyo cumrada fasaadka ku sameeye ee wadiga galmada ku fasaadiyey kafaaro ayaa laga rabaa kafaaradaasi waxa weeye neef geela inuu markaas qalo oo masaakiinta iyo dadka xaramka uu qaybiyo waayo saxaabada ayaa saa xukmisay cid khilaaftayna ma jirin kii isaga ha fasaadinine bacda taxallulka isagu dhacay neef ayuunbuu markaa waajibiyaa adhiga ee neef geela ma waajibiyo haddii uu qofku neefkii geela ha kari waayo neef adhiga ayuu neef lo-ah ayuu ayuu qalayaa haddii uu kaa kari waayona toddoba adhiga ayuu qalayaa haddii uu kaa kari waayona raashin ayuu bixinayaa biqiimati lbadan neefkii geela habaa la qiimaynaya qiimihii ayaa raashin loo rogaya raashinkaas ayuu dabeetana ku bixin ayuu ku sadaqadaysanayaa haddii uu raashinkaana bixin kari waayo muxuu samaynayaa neefkii geela ha la qiimeeyo qiimihii raashin ha loo rogo raashinkiina mudmud ha loo qaybiyo mudkii walo maalin ha ka soo kun mud hadduu noqdo dee kun maalmood buu soomi marka yacni isagaa bahar kaa galay yacni arrintani waa arrin adag markaa inuu dee is-ilaaliye baa la doonayaa ninkii islaantiisii la socotay xajinayey inuu is-ilaaliyo ayaa la rabaa kafara wa kafarahu waa kafaaro gudanayaa badanatun wahiya kafaaradaasi ama bibadanatin buu ku kafaaro gudan in lam yejid haddaanu helin fa baqara neef lo-a ayuu u kafaaro gudanaya u sadaqadaysan uma shiyaahu sabcu ilaa yacnii ari toddoba ayuu ku kafaaro gudan haddii markaa neefkii loo ahana waayo fa طacaamu ayuu yukhriju bixin biqiimati albadanati neefa geela qiimihiisa ah fa siyaamu siyaam ayuu haddana yacnii ku sababin bilcaddi min amdaadihi mudadka markaa raashinka qiimaha ka soo baxay uu ku sooma haddii markaa taana kari waayo wa xaruma waxaa ka xaaraan noqday limuxrimin iyo waman yaxullu lxarama xaramka cidda degenba tacarudu sayidi sayidka ugaadhi inuu bambaxo wa fil ancaami nicmolaydina almihlu baa ahaaday falbaciiru neefgii geelahaa ka nacami goraya ayuu la mid yahy waalkabshu wagnii ka dabci waraabi buu la mid yahy wa canzurii dabyun ka dabyin garanugadii ama deeradii bay la mid tahay wa kal xamaami shaato xamaamkii neef fadhiya ayaa ahaaday dabbun ama jadyuna ka dabbin dabbi ayuu la mid yahy aw idcaamu u bixin qiimatan biqiimati lmidli aw sawman ayuu markaa soomi bicaddihaa tirinteeda ama biqadriha can kulli muddin yowman laga soomay waxa sheekhu halkanna iyadana uu leeyahay muxaramaadkiiba weli inoo sii wadaaye waxaa ka xaaraan noqday qofkii muxrimka ahaa ee xajama cumro xidhnaa iyo ciddii markaa xaramka degganaydba walow muxrimba yaanu ahaanine qofkii xaramka deganaaya ee xuduudda xaramka ku sugnaa waxaa ka xaaraana tacarudu saydi ugaadhii inuu u bambaxo ugaadhii meeshaa ku noolayd inuu u bambaxo oo uu didiyo ama uu waxyeello kale u geyso waa ka xaaraan xataa didinteeda ayaa ka xaaraana ilaahay baa ihi waxurrima calaykum saydu ulbarri maa dumtum xurumaa waxaa laydinka xaaraantinimeeyey ugaadhii beriga ayaa laydinka xaaraam intaa muxrimiintihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum kuwaa liya nebi rumeeyo ugaadha hadinina idinkoo muxrimiina xadiidkii saxiixa bukhaariiyo muslim ay warinayeen maalintii fatxu maka wuxuu inna hada albalad xaraamun bixurmati illaah ilaahay ayaa xaram ka dhigay geeddiisa la jari maayo walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisana la eryi maayo muxrim iyo xalaali waa isugu mid mar haddii layidhi la eryi maayo dee maxaad u malay waxyeello kale oo loo geysanaa iyana waa ka sii awlaysan tahay maka ayaa xadiidu laakiin baaqil xaram oo dhan baa iyana la xugunaa laakiin kii baxriga ahaa isagu uxulla lakum saydulbaxri isaga kaa waa la banneeyey oo wax dhibaatihii kuma sugnaa haddaba qofkii ugaadha xaramka waxyeeleeyaa waxaa lagu yeelanayaa jazaa'i ayaa lagu yeelanayaa jazahaasina laba qaybood buu u qaybsamayaayoo haddii uu masel iyo mid la mida ku leeyahay nicmoolayda kaa maselkiisa ah ee u eeg ama yuu uba ekaanin ee salafkiiyo saxaabadii ay xukmiyeen ayaa la bixinayaa markaasaa wuxuu leeyahay sheekhu wa fil ancaami almihlu macnaha waxaa looga jeedaa waalmihlu yacnii sayidkaa la waxyeelayey midligii iyo kii la midka ahaa kaayinu fil ancaami nicmoolayda ayuu ahaaday qofku haddii uu markaa gorayo dilo baashaa qoorta dheer leh waxa masalkeedu yahay dee waxay isku qoor yihiin ama isu eg yihiin geeli oo neef geela ayuu bixin qofku hadduu waraabo dilo wan ayuu isagana bixinayaa u sadaqadaysanayaa haddii uu dabyi dila dabyigu markaa waa garanuugta iyo deerada iyo cawshay waxa isku faamligaa cansiri buu bixin haddii uu xamaam dilo wuxuu bixinayaa neef adhiga saxaabada ayaa sidaa xukuntay dabbiga isaga jadyi baa la bixinayaa dabbigu waa bahashan cunideeduna ay bannaan tahayoo maaha tanaynu afriyaandillaydan idhaahno tanaynu afriyaandillaydan idhaahno ama masanlugalaydan idha waral baa la yidhaahdaa carabina ma cunta cid kalena ma cuntee bahalkaa weliba waxaynu ka aaminsannaye jin inuu yahay bay dadka carabuna ka aaminsan yihiin laakiin dabbigu waa wax la faamili ahoo la qaaba laakiin ka yar oo miskiinada hon qofku iska soo qaata iska laalaadsanaya bahalkan cajiibkaa maaha bakayli oo kale waxar yar ayaa markaas laga bixinayaa saxaabada ayaa markaasi imaamulbayhaqi warinayo ayaa se xukmay cumar iyo cali iyo ibnu cabbaas iyo mucaawiye iyo nacaamadii markaa neef geela ayay ku xukmiyeen ibnu cabbaas waxaa ka sugan bakaylaha oo kale waxar inuu yidhi hala bixiyo waraabaha oo kale inuu yidhi markaa wan hala bixiyo yarbuuca ama tigda oo kale jabra ama waxar yar ayuu markaa xukmiyey sidaasaa markaa saxaabada laga sheeg wixii aan salafka laga haynin een waxba laga soo rarinna waxa xukuminaya laba caadiloo faqiiha ayaa xukminayo kii weynaana neef weyn wax weynun baa la bixin kii yaraana wax yarun aw itcaamu qiima waxa markaa waa mukhayar damkani oo waxa weeye inuu markaa neefgaa kaa masalkiisaa bixiyo aw itcaamu qiima ama masalkii inta la qiimeeyo raashin laga dhigo raashinkii markaa uu ku sadaqadayso masaakiintii aw itcaama ayuu yukhruju bixu qiimatan ay biqiimati lmitli xaalu yahay masalkaa qiimihiisa amaa inta la qiimeeyo masal iyo kii la midkaa inta la qiimeeyo ayaa raashin loo rogi raashinkiina mudad baa loo rogi mudkiibana maalin ayaa laga soomi waana sida aayadda qur-aanka ay tilmaamaysa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau midlu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadli minkum hadyan baaliqa alkacbati oo kafaaratun طacaamu masaakiina oo caddu dalika siyaaman liyaduuqa wabaala amrihi alla wuxuu leeyahay kuwa aliya nabi rumeeyo ugaa dhaha dila idinkoo muxrimiina ka dilaa idinka mida isagoo u badheeraya jaza ayaa lagu leeyahay jazaasina waa midlu maa qatala min annacam kaa uu dilay oo kale xagga nicmoolayda ayaa lagu yeelanayaa inuu qalo yaxkumu bihi dawaa cadli minkum laba caadili inuu saaxiibo oo idinka mida ayaana xukmin waana hadyi marka kacbada gaadhi oo xaramka lagu bixin aw kafaaratun ayuu bixinayo طacaamu masaakiina masaakiin raashinkooda ow cadlu daalika siyaaman ama kaa wixii u dhigmo oo soom ah waa intay aayadda qur-aankii markaa tilmaamaysay wuxuu yidhi sheekhu waxaruma waxaa ka xaaraan noqday limuxrimin iyo waman yaxulu lxarama xaramka kii degayaba tacarudu saydi saydkii awgaadhi inuu bambaxo wa fi lancaami lmilu waalmilu lidaalika saydi miliga iyo ka la midka awgaadhaasi kaynu fi lancaami nicmoolaydii buu ahaaday falbaciiru awrkii ama neefgii geel ahaa baciir awri halba uu ku dhacay ka nacaami nicmoolaydii oo kale weeye oo hadduu ka nacaami gorayadii oo kale wey hadduu gorayo dilo neef geela ayuu sadaqaysanaya waalkabshu wankii kadabci waraabi ayuuna mid hadduu waraabo dilo wan ayuu sadaqadaysan wa canzu ridina dabyun ka dabyin garanugadii ayay la mid tahay oo hadduu neef riya ayuu bixin oo sadaqaysan wa kal xamaami shaatu wa shaatuna kal xamaami xamaamkii ayay la mid tahay oo hadduu xamaam dilo wuxuu bixinayaa neef adhaya jadyun orgigiina dabbun ka dabbin ayuu la mid yahay isaguna bahashaa dabbiga la yidhaahdo oo hadduu dabbigaa dilay markaa orgigaas ayuu bixin aw iطcaama ayuu bixin qiimatan biqiimati اlmili xaal raashinkaasi masalkaa qiimihiisa uu yahay aw saama sawman ayuu soomi bicaddihaa tirinteeda markaas raashinkaasoo ama bicaddihaa tirinteeda can kulli muddin yowman mud kasta maalin laga tiri ama biqadriha masalka qaarkood baa odhanaya aw sawman ayuu aw saama sawman buu soomayaa bicaddiha waxaanu ku soomayaa tirinteeda can kulli muddin yowman mud kasta maalin ayuu ka soo ama maalin laga tiriyey bilxarami iqhtasa طacaamu wadamu wala sawmin yacqid nikaaxan muxrimun fabaطilun waqadcu nabti xaramin radbin waqalcan duuna cudurin xarimi bilxarami xaramka ayuu ikhtasa ku khaas noqday طacaamun raashinkii iyo wadamu dhiigi la sawmu soomkii maya in yacqid nikaaxan hadduu nikaax iyo guur xidho muxrimun qof muxrimi fabaatilu weeye wa qaطcu nabti xaramin xaramka nabaadkiisa goyntiisa radban xaalu yahay mid qoyan wa qalcan iyo fujinba duuna cudurin cudurdaarlaan xarimkaana xaaraantinime waxaa sheekhu halkan uu inoogu sheegayaa waxaynu soo sheegnay marka uu qofkaasi kafaaro gudanayo dee masalan jimaaca sameeyey ee camalkiisii ku fasahaadiyey amaba qofkan markaa dee hadiga yacni saydkii ugaadhi xaram ka dilay inuu markaa samaynayo imaa inuu markaa dee neefkii sadaqadayso oo neefkii intuu qale ku waajiba uu sadaqadayso inuu neefkii inta la qiimeeye raashinkiisii wuxuu raashin noqday markaa la sadaqadayso iyo soom oo qaarkoodna waa damu tartiibi qaarkoodna waa damu takhyiirin haddaba wuxuu leeyahay raashinka iyo dhiiguba waxay khaas ku yihiin xaramka waxa waajibaa in wixii la sadaqadaysanayey lagu saqiso masaakiinta xaramka hadduu yahay neefkii oo la qalay oo markaa saqaysanayo iyo hadduu yahay raashinkiiba hadiyan baaliqa alkacba yacnii xaggeennii baan ku qalayaayoo xaggeenniba adhigiu markaa uu ku jabnaa maya waxaa la doonayaa xuduudda xaramka in lagu qala lagama saari karo markaa bilxaram ikhtasa acaamu wadamu la soom soomkii isaga halkaa doontaa baad ku soomi kartaa dee allaahumma saddexdii layidhi alaaatan filxaji saddexdii layidhi halkaa xajka adoo muxrima inaad soonto mooyaane soomka kale ee lagugu yeesho halkaa doontaad ku soomaysa laakiin wixii la qalay hilibkiisa masaakiinta xaramkaa loo qaybinaya raashinkii la qaybinaya kugu waajibay masaakiinta xaramkaa ayaa la siinaya waxaa kaloo halkan ayana inoogu sheegayaa waxyaalihii xaaraanta ka ahaa qofka muxrimkaa waxa ka mida inuu wax guuriyo iyo inuu guursadaaba markaa wuxuu idhi haddii uu qof muxrimi nikaax gunto ama yacnii dee kii caaqidka weliga ha ha ahaado ama ninkaada ama midkood wakiil ha ka ahaadee fa baatilun guurkaasi waa mid baatilahoon waxba ka jirin xajiyo cumra midkood dama hadha laa yankixu lmuxrim xadiidka saxiixa muslim muxrim guurin maayo loona guurin maayo nahyiguna fasaad buu keenayaa taasina waa masalo masalada kale iyaduna xaramta waxa weeye xaramka xuduudda xaramka wixii nabaadahee ka baxa in la jaro iyo in la fujiya markuu qallala yahay iyana waa xaaraam marka aan wax cudurdaari jirin hadduu xalaal yahay hadduu muxrim yahay waxa ka xaaraana nabaadka xarama ka baxay inuu jaro marka uu qoyan yahay iyo inuu fujiyaba laakiin cudurdaar la'aan waxaynu nidhi markuu qoyan yahaye hadduu qallalan yahay isaga dhib ma leh oo wuu furaya ka qallalan in la gooyaa waxaynu nidhi duuna cudrine dee hadduu cudurdaar jiro oo masalan bahiime iyo xoola u wato oo markaa u goynayo si u calfiyo iyo gedii markaa idkharka loodhan jiro dee daawaahaan iyo wax loo qaadanayay ayada taasi cudurdaar hadduu jira way bannaan tahay laakiin cudurdaar la'aan ayaan la oggolayn goyn iyo fujinba goynna waa in korka laga jaro fujinna waa in macalxididadii loo soo saaro dee xadiidkii saxiixaasi aynu tilmaamaynay ee aynu soo tilmaamaynay waa kii ahaa geeddiisana markaa la jari maayo laa yucdadu shajaru geeddiisana lama jarayo weliba dammaan baa ka waajiba geed weyn hadduu jaro neeflo ayuu sadaqadaysanayaa yacnii midba miduu ka sii yar yahay markaa nicmoolayda ayuu wax kaga sadaqaysanayaa ama raashin ayuu markaas bixinayaa wuxu uhi markaa sheekhu bilxarami xaramkii ikhtasa waxaa khaas ku noqday طacaamu raashin wadamu iyo dhiigiyo wixii la qalaya xaramkuu gaar ku yahay la sawmu maya in yacqid nikaaxan haddii nikaax iyo guur u gunto muxrimun qof muxrima xaja ma cumro xidhan fa baatilun weeye waxarnim waxaad xaaraantaa qadca nabti xaramin xaramka nabaadkiisa goyntiisa radban xaala kowni radban markuu qoyan yahay wa qalcan fujinna xaaraantinimee duuna cudrin cudurdaar la'aan markuu yahay xaaraantinimee laakiin haddii uu cudurdaar jiro ayada markaas wax dhibaato ahi kuma sugnoo waa la jari kara ama uu qalala yahay deriska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال halka waxaynu ugu soo dhamaaday qismigii iyo qaybtii cibaadaadka la odhan jiray halkana in sha allahu tacaala kitaabu lbayc ayaynu ka gelaynaa qismigii mucaamalaadka oo rubuucii labaad ah fuqahada ama asxaabuulmadaahib marka ay qaybinayaan qaybahan fiqiga qaarkood laba qaybood ayuunbay u qaybiyaan waxay dhahaan cibaadaad markaa tahaaradii iyo salaadii iyo sakadii iyo soomkii iyo xajkii iyo dhaarihii nadarkii jihaadkii adcimadii iyo ashribadii saydkiiiyo dabaayixdii xaggaasay isu raaciyaanoo qismu alcibaadaat ayay yidhahdaan iyo mucaamalaad oo wixii soo hadhay ee intaa ka soo hadhay baabtii fiqigana mucaamalaad bay yidhahdaan labadaa qaybood unbay u qaybiyaan axnaafda iyo xanaabilada baa inta badan saa sameeya qaarkood waxay u qaybiyaan saddex qaybood oo xanaabila axnaafdiaba u badanoo cibaadaad oo markaa dee arkaanulislaam kan iyo jihaadkay raaciyaan mucaamalaad oo markaa waxaan mucaawadaadkan maalig ah ee la isdhaafsado guurka iyo wixii la xidhiidhay tarikaadka iyo wixii markaa laga tiiye dhaxalkii halkaana ayana mucaamalaad bay yidhaahdaan cuquubaad oo markaa qisaasi iyo xuduudiana cuquubaad bay yidhaahdaan shaaficiyada oo kale mar laba ayay u qaybiyaanoo maa yatacallaqu bilaakhira iyo maa yatacallaqu biamri dunya wax aakhiro la xidhiidha iyo wax adduunyo la xidhiidha ayay u qaybiyaan wixii aakhiro la xidhiidhayay waa cibaadaadka oo dee tahaaradu ay ugu horrayso oo salaaddii oo sakadii oo soomkii oo xajkii waxay yidhahdaan maa yatacallaqu bilaakhira waa cibaadaadka maa yatacallaqu biamri dunyaa waana mucaamalaadka oo markaa halkan nikaax ka bilaabmaya baycan ilaa iyo dhaxalka inta laga gaadhayo munaakaxaad markaas oo ayana wixii markaa guurkaa iyo la xidhiidhay ayana waa mid iyo cuquubaad oo markaa wixii intaa ka sii dhameeyey qisaasii iyo xuduuddii iyo wixii la midka ahaaya marka waa afar rubuuc ayay ka dhigaan yaana isba leekaanin oo dee iminka iminka kitaabkeennan oo kale cibaadaadkii kala barh bay qaadatay oo sidaa rubuc ahaan yaanay isba leekaanin laakiin haddana afartaa waaxoodun bay ka dhigaan oo cibaadaadka mashaaciiru tacbudiya ama arkaanu islaamkiiya wixii la xidhiidhay rubuuc bay ka dhigaan isagaanay u horraysiiyeenoo dee waa kii ugu muhiimsanaayoo waa xidhiirkii qofkeliyo ilaahiisa ka dhexeeyey ama waa arkaantiiyo tiirarkii islaamnimadiisa markuu islaamnimada soo gala waa wixii laga rabayoo ahmiyaddii qiimuhu leeyahay bay u horraysiiyeen waana istilaax ahaanuna cibaadadu maaha intaasoo wixii kaloo dham cibaado maaha wax kastoo aad qabanayso iibka iyo guurka iyo wax liyaaliyo wax kasta oo qofka muslimki qabanayo si shareecadii diinta waafaqsan uu qabanayo waa cibaada laakiin istilaax ahaan ayuunbay markii hore fuqaadu saa ugu qaybiyeen markii dambe mafhuumkii cibaadada intaasu lagu ururiyeen marka intaa laga soo gudbana dee qofku baahiye ayuu leeyahay baahidiisii markaa waxa ugu horraysaa dee shahwatulbadni wixii calooshiisu ay doonaysay ama dee waxa uu qofka bini aadmigii ka kooban yahay ruux iyo jasadoo wixii ruuxda markaa la xidhiiray markii la horraysay dee wixii jasadka la xidhiiro wuxuu cunayey iyo wuxuu cabbayey ama shahwatulbadni shahwada iyo baahida markaa caloosha ayaa ku soo xigo oo sidaa daraaddeed bay markaas iibkii iyo kiradii iyo wax liyaaliyo wixii la xidhiidhay mucaamalaadka iyo wax isdhaafsiga oo dhanna halkaa labaad bay geliyeen way kusoo xigsiiyeen baahida kale marka intaasi qofka ay u abdantay waa shahwatulfarji baa soo raacaysa oo dee qariisada iyo baahida ilaahay uu ku abuuray iyo siduu u gudan lahaa sidii markaa ummadda ay u tarmi lahayd siduu awlaad iyo ubad u yeelan lahaa taana markaa wixii la xidhiidhayna waa waxa laga dhigay markaa baahidii labaadoo halkaasaa la geliyey intaa kadib ayaa dabeetana qooq iyo kibir iyo waxyeella ay imanaysaa ayana halkaas amarkaa qisaastii iyo xuduuddii iyo wixii ka dembeeyeyna halkaa dembe ayaa la geliyey isaga dhaxalka bartankay u dhigeenoo dee waxay yidhaahdeen mar hadduu yacni markuu qofku dhinto uun dabadeed ay tahay dee halkaa bartanka ayay markaa isaga ay geliyeen labada ruuc markay tageen halkaa dhexe ayay geliyeen leanno noloshiiyo geeridii labada waa la xidhiidhaa iskaga soo gudub haddaba kitaabulbayci iibkii ayuu kitaab yahay bayc laba idlaaqbay ama laba shay ayay ku sheegaan culimmadu mar waxay dhahaan qasiimu shiraayo waa kii ka soo hor jeeday ee qaybkii shiraag iyo iibka ahaa oo masalan waa bayc iyo shiraa waa iibin iyo iibsi markaa bayc dee waa cidda iibintu ay markaa ka timi shiraana wuxuu noqonayaa dee waa kii aqbalayay ee waxaa markaa la iibinaya iibsanaya aqbalayay markaa bayc iyo shiraa saasa waa iibiye iyo iibsadeen midkoodna kale waa lagu idlaaqaayo baayic kii wax iibsanayana waa la idhaha mushtar kii wax iibinayana waa la idhaha washaraw bimacnaa baacuuhu bay ahayd mar labaadna waxaa lagu idlaaqaa caqdigan iijaabkiiyo qabuulka iska saaran iibintan iyo iibsigan isa saaran ayaa iib looga jeedaa ee iibkii xagga ka wax iibinaya un ka ahaan jiray loogama jeedee waxaa looga jeedaa caqdigan almurakab min alijaabi waalqabuul kan inta badan tarjamada looga jeedaana waa kaa waxaa la dhaha muqaabalatu shayin bishayin shay shay la qaabiliyo ama muqaabalatu maalin bimaalin calaa wejhin makhsuus waa maal maal la dhaafsado weji iyo arrin khaasara loo dhaafsado ilaahay baa idhi waaxalla allaahu albayca waxarama aribaa ilaahay wuxuu xalaaltinimeeyey waxaa la yidhaahdaa iibka waxaan u xaaraantinimeeyey ilaahay ribada axaadiid fara badanna waa ku soo aroortay oo nebiga sala allahu alay sl ka sugnaataynu arki doonno arkaanta kitaabulbaycu leeyahayna haddii la duduubana waa saddex haddii la kala bixiyana waa lix waa caaqid iyo macquudu calayh iyo siiqa waa ciddii caqdigan iyo heshiiskan iyo gunudkan iyo wax kala iibsigan samaynaysay midna waa macquudu calayhi oo waa wixii la iibinayey wixii la kala iibsanayey midna waa siiqa oo waa dhawaaqii iyo hadalkii wax lagu kala iibsanayey marka haddaynu kala bixinay caaqid waxaa ka soo baxaya baayic iibiye iyo mushtari iibsadee macquud calayhina waxaa ka soo baxaya hamar iyo muhaman waa kii lacagta iyo kii lacagta la dhaafsanayey siiqadana waxaa ka soo baxaya iijaab iyo qabuul lixdaasay noqonayaan qaala naadimu raximah llahu tacala wuxu uhi wainnamaa yasixu biliijaabi wa biqabuulihi aw istijaabin wa innamaa yasixu iibku wuxuu ku ansaxaa biliijaabi iijaab ayuu ku ansaxaa uu kii waxiibinayey markaa ka yimaada hadal tusinayo iibin wa biqabuulihi iyo iijaabka aqbalidiisa oo ka timaada kii waxiibsanayo aw istiijaabin ama iijaab alab waxaa sheekhu leeyahay iib wuxuu ku ansaxaa iijaab baayaca ka yimi waa wax tusinaya qofkan wax hiibinaya inuu qofkan wax ka hiibinayo ku milki siinayo wuxuu dhaafsanayo si cad wuxuu tusinaya waa waxaa ka soo fulaya hadalka iyo cibaaraadka kii wax hiibinaya kasoo tusaya ka soo tusaya ama ka soo fulaya ee tusinaya inuu doonayo shaygan qofkan inuu milki siiyo isagoo wax dhaafsanaya bictuga waa kaa iibiye mallagtuga waa ku mulkisiye shalaytuga waa ka hadaa mabiicun minka bikadaa intaa intaasaan kaa siiye ana baaciuk intaasaan kaa siinaya iyo aqbali wa biqabuuli iijaabka inuu aqbalo oo ah isna wax tusinaya inuu ku mulkiyey lacagtaa loo sheegay oo ka imanaya qofkii wax iibsanaya waan aqbalay waan mulkiyey waan iibsaday intaa aad ii sheegtay ayaan ku iibsaday waxay leeyihiin ilaahay laa taakulu amwaalakum baynakum bilbaaili ila an takuuna tijaaratan can talaadi minkum xoolihiina baatil ha ku kala cunayno tijaaro hadday tahay markaa raalli ahaansho markaa dhexdiinna ka ahaatee ayadu waa mid xalaala oo waxaa kala gadanaysaan oo kala isdhaafsanaysaan xadiidkale isagana ibnu xibbaan iyo ay warinayaan ibnu maaja iyo innama albaycu can taraad iibku waxau yahay inka ku fule ee ku yimaada raalli ahaansho haddaba raalli ahaanshihii waa arrin qarsoon qofkani waxbuu leeyahayoo shay buu sitaayuu iibinayaa qofkanna lacag buu sitaayoo waxbuu iibsanayaa inuu kani raalli yahay waxaysan inuu iibiyo kan kale inuu iibsado inuu raalli yahay waa arrin qarsoonoo inaan innagu ogaan karin waxa markaa lagu xidhay arrin muuqda oo aan wax tusinaya kan inuu raalli yahay war shaygan aan kaa iibinaya war waan iibsaday oo waan aqbalay oo ka turjumaya raalli ahaanshahooda waa in la helaa bay yidhaahdeen markaa wuxuu ku ansaxayaa waxa weeye iijaabka taa macnaheedu waxa weeye haddii aan iijaabka iyo qabuulkaasi aanu jiran waan kaa iibiyey iyo waan iibsaday erayada noocaasi haddaanay labadii qof ee wax iibinayay kii wax iibsaday haddaanay ka soo bixin iibkoodaasi ma jiraan waxaa way kala qaateenuun shayga markaas lagu qaatay lakalmaakhudi bibeyci faasidin mid walba waxaa waajib ku ah inuu shaygii celiyo markaa haddii uu shaygii dhintayna inuu soo magdhabo ayaa laga rabaa madhabku waa sidaa imaamu nawowi raximah ullahu tacaala oo aynu ognahay yacni muxadidkii ama munaqixii markaa madhabkan inuu ahaa wuxuu doortay waxaa ka sii horreeyey mutawalliya bakawiya baa ka sii horreeyey iyo culimo kale iibku inuu ku guntamaya ayay doorayeen mucaadaadka iyo isdhaabsiga iyo isasiinta waxa la yaaliya wixii dadku ay iib ku tirinayaan dee innagu markaa iminka waxaa laga yaabaa inaad shay qiimihii ku qoran yahay inaad halkaa ka soo qaadato ama inaad subarmarketkii gashay inaad markaa shay soo qaadato dabeetana qiimihiisana ku qoray ood iska dhigtown isna iska xaraysa idinko juuq bayso odhanin ama xabad rootiya intaad halan ka soo qaadato inaadun markaa kunkii ama shantii boqol u tuurto aydan juuq bayso odhanin shaaficiyadu waxay leedahay taasi ma ansaxayso xabad roodhiya haddaad iibiso waa inuu yidhahda waan kaa iibiyey waan iibsaday waa shan boqol baan kaa siiyey anna waa kaa siisay oo deetna saa laysu dhaafsadaan waan iga iibi roodhidana kun shillingas ama shan boqol iga sii waa kaa siiyey wayn hadalkaas jira haddii kaloo kala qaadataanun waxba kama jiraan waa in waliba wuxuu qaatay ha celiyo marka aimada aan sheegaynaa war waxaa la yaalaye wixii dadku ay iib ku tirinayaan iib buu noqonayaa bacdu asxaabi alwujuub markaas ibnu surayj oo kale iyo rawyaani oo kale saaxibulbaxr iyagu way kala saareen waxa war wuxuu hadduu wax weyn yahayna dee iijaab iyo qabuul baa laga maarmaana laakiin wuxuu hadduu wax yar yahayoo ka ridli khubsin wa xusmati baqalin hadday markaa xantoobo yaroo markaa buquulah iyo waxooga yaroo kimisa iyo roodhi yar iyo hadday tahay ayadaa mucaadaadka ayay isu dhiibkaa waa ku ansaxaysa laakiin wuxuu hadduu wax weyn yahay dee waa in markaas iijaab iyo qabuul markaa lala yimaada bay idhahdeen ade wadaad markaa kutubtaa markaa dee saa u haya ayaa dukaan yar meel ka furtayoo dee wuxuu yaqaanay qofka wax ka ibsay qof weynoo qaangaara inuu yasa inoo iman doonta dee ilmo yarunbaa loo soo diray iyo iijaabaya qabuul suu markaa mid walba lahaa waradoo waalidkaa u yeedhiyo qof weyn u yeersu ha kiiraaya rudhi loo soo dira waxa loo soo diraba ama uu lahaa markaa waan kaa ibiyo hor hadal badan ayana ay u lahaayeen ayaa cidba u soo geli weydo markii dambana u iska xeli dabe markaa wainama yasixu iibkii wuxuu ku ansaxayaa biliijaabi iijaab ayuu ku ansaxayaa qofkii markaa wixii binaya wilaan waan kaa iibi wa biqabuulihi iyo aqbalitaankiisa aw istiijaabin ama istiijaabku waa alabuliijaab iga iibi isiya waa alabuliijaab oo iga iibi iyo waan kaa iibi oo inay siiqadii markaa mushtarku inay horrayso iga iibi iyo waan kaa iibi fii طaahirin muntafacin bihi qudir tasliimuhu milkin lidilcaqdi nudir in caynuhu maca almamari tuclamu wa wasfuhu qadru maa fi dimami wuxuu uhi fii طaahirin ayuu ibkaasi ku ansaxaya shay daahira muntafacin bihi oo la itifacsanoo la dheebsan qudira kaasoo la kala tasliimay calaa tasliimi dhigitaankiisa milkin shaygaasoo milki waa lidilcaqdi qofkan caqdiga iyo heshiiskan dhacaya u saaxiibkan mudira shaygaasoo la arkay waa in caynuhu in tuclam haddii laogyahay caynuhu cayndiisa haddii laogy macalmamari macal meeshii loo marayey oo wasfuhu iyo wa qadru maa fi dimami ama wasfigiisa iyo tilmaantiisa iyo qadarka wixii dimada ku sugnaa waa in laogyahay oo la garanayo halkan sheekhu waxa uu inooga galay shuruuddii uu lahaa shayga mabiicda ahi caaqidkii isaga waa ka boodayoo halkaa hore siiqadii buu inoo sheegay caqidkii waa ka booday inuu qaaliq yahay caaqil yahay ayaa laga maarmaana shaygii macquud calayhiga ahaa wuxuu leeyahay shan shardi isagu sheekhu lix ayuu inooga dhigay shayga iibkiisu ansaxaya waa inuu yahay shay daahir ah amaa shay mutanajisa waa inuu yahay oo daahiroobaya shaygu hadduu yahay najisulcayn cayntiisu hadday nijaasahay ama shay nijaasoobay oon daahirsabayn inuu yahay iibkiisu ma ansaxayo ay in la iibiyaa ma ansaxayo waxbaa la bare bakti iibkii ma ansaxayo khamri iibkii ma ansaxayo doofaar iibkii ma ansaxayo lanno waxa weeye ashyaa nijaasa xadiidkii bukhaari iyo muslim annahu nahaa can samani ilkelbi lacagta ayga ayuu nebigu diidey xadiidkii kale ee isagana saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayeen ina allaha xarama bayca alkhamri waalmaytati waalkhinsiir ilaahay wuxuu alantimiyey iibka khamriga iyo baktiga iyo doofaarka shaygii markaa aan daahiroobaynee sia hadday dee saliidi nijaasowda ama ay caana nijaasoobaan ama shaa nijaasoobo isagana lama iibin karo nijisu caynkii ayuu la mid noqonayaa leannu xadiidkii ay warinayeen markaa isagana ibnu xibbaan iyo ay warinayeen waxa u ahaa jiirkii subaga ku dhacay in kaana jaamidan fa alquha hadduu fadhiyo oo subag fadhiyaya dee ayadii u xareeranaba isla tuura faalquha wamaa xawla wakulu wain kaana daa'iman fariiquhu haddii uu markaa dhalaashan yahayna isla wada daadiyo inkastoo riwaayada fariiquda markaa lagu murasay asixitaankeeda laakiin shaygii nijaasoobay ee la daahirin karaya mare nijaas ah ama roog nijaasoobay waa la iibin karaa leanna waa mutanajis la daahirin karayo ee shaygii najisul caynka ahaa ama yacnii mutanajiskeen daahiroobayn lama iibin karo waxaa kaluu yihi muntafacan bihi xisan wa sharcan fi lxaali ow fi lma'aal waa inuu yahay shaygani shay la dheefsanayo oo dheef leh dheef muuqata mid sharci ah hadda ama xilli dambe hadda ama xilli dambe shaygii aan nafciga iyo dheefda lahayn iibkiisayo dheef la'aantaasina laba dhinac bay ka timaaddaa imaa lilqila wa imaa lilkhisa jaraan iminka raashinkii xalaashahaye la cunayey wax yar yar yar yaroon karsamaynin qofkiina dee beer iyo waxba toole aan uga jeeday saddex afar midh oo gellaya ama hadhuudha ama bariisa ama baasabaan kaa iibiye ma ansaxayso limaada leanna waxba waanay taraynin jaraan baanay markaa u taraynin imaa khisa oo dee waxyaalihii markaa xasharaadkii iyo bahalihii iyo wixii markaa aan dee caadiga ahayne markaa aan nafciga waxtarka markaa lahayne liitay ayana maal lagu tirin maayo idan markaa ilan waan xoolaad dhaafsanaysaa ood bixinaysaa idaacatlmaal bay noqonaysaa waana la diiday min haada albaab ayaa qaadiyo sigaar gelayaan qaadiyo sigaar intifaac ma leeyihiin waa maya qof intifaac ku sheegaya oo qaadiyo sigaar horta sigaarka isaga halkaa iska dhigo gaalkii soo sameeyey ama ciddii soo samaysay ayaa inuu nolosha khatar ku yahay ku soo qoray oo iyada weynu ogday qaadna qof ka sheegaya wanaag mid kasta oo cunaya iyo mid kasta oo iibiya xumaantiisa iyo dhibtiisa waa ogyahay laakiin naftiisuma qaadatay uu ka soo hari kari lay ee qof walba xumaantiisa iyo dhibtiisa wuu ku sheegaya mid cunaya mid iibiya wax dheef ku sheegaya ma jiro wadaaday naftiisu ka xoog roonaatay oo dabeetana yacni caamadaa kula yaabi isleh ayuunbaa yidhi waa quuda weliyo waanu ku khalwaynaa wadaadkaasuba wuxuu sheegay cid kale waxba uma sheegin taana imaam ibnu xajar alhaytami ayaa markaa ka jawaabo taxdiiru hiqaad can tanaawul ilkafdati waalqaad risaaladiisaasoo ku dhex jirta alfataawa almakiya fataawiisa wel alfataawa almakiya ku dhex jirta ayuu kaga sheekaynaya shaygu markuu wasiilo wanaagiya khayr u noqonayo markaanu wasiilo xumaanna wahayn mar hadduu wasiilo xumaanna iyo meel xun iyo qurun lala gelayo wax wanaagsan wasiilo loogama dhigin kara buu leeyahy umana aha nin qayilay oo wareersan oo cirka maraya waxa weeye ilaahayna xusi maayo salaadna tukan maayo wuu wareersayba waa la yibe wuu tukan waa kii laydha ha seexdaba wuxuu akhriyayaba ma garay hadduu qofku luloodu waxba kala gara w ha seexdaba marka wadaaday nafdiisa ka xogoronaatay oo baalka iska reebi karin waa waa quud awliya iyo markaa waanu ku khalwaynay waanu ku digrinaa yidhi ee cid walaa ugu sheegaysa ma jira halkaasuu markaa gelaya xagga waxaynu nidhi xaalan ow ma'aalan hadda yacni shay la dheebsanayo waa inuu yahay waxaa jira shay aan hadda dheef lahayn laakiin gadaal laga dheebsan karo masalan haddaad faras yar iibsato ama awr yar aad iibsato waxaad u iibsanaysaa inaad rataan wax ku qaadato dee hadda kuwa wixii aad u iibsanaysay indibaaci ma leh laakiin waa ma'aalan oo dee muddo kadib buu kuu korayaayoo hawshii markaa uu kuu qabanayaa sabuucyada iyo xamar dugaagga wixii aan nafci lahayn sida libaaxa iyo yeyga iyo way markaa diidaan oo manaafic muctabara ma ah laakiin waxay markaa lagu ugaadhsado ee markaa ama wax lagu qaato ama wax la saaro ama wax ilaaliya kuwaa iibkiisa ayaga way banneeyaan culimmadu markaa xisan wa sharcun waxaan allaatu lahwigan iyo miisigyadan iyo kamanadan iyo beladan la tumo ee dadka lagu mashquuliyo allaatu lahwiga la yidhaahdana haba u arkaan markaa inuu ayagu markaa nafci leeyahay nafcigiisaasi wuxuu sharcigu markaa ictibaarinayo ma aha way asnaamtii baa diiday nebigu sala alla alay sl in la iibiyo kaasina waa muntafacin bihi shay muntafacoo la dheebsanayo waa inuu yahay qudira tasliimuhu calaa tasliimi waa nasculkhaamida tasliima yacni la karay dhiibitaankiisa xisan wa sharcan shay loo dhiibi karayo waa inuu yahay waxaa la rabaa inay lacag iyo hantibaad markaa qaadanaysaaye qofkan markaad lacagtiisii qaadato wixii aad ka iibisay waa inaad gacanta u gelin kartaa dhinaca lacagta way gelaysaa qofkan markaa shaygiisii qaadato lacagtii waa inaad bixin kartaa haddii kale beeculqarar bay noqonaysaa nebiguna nahaa can beecilqarar waa diida maxaa ka mida wax lumay wax lagaa dhacay waxaan gacantaba kuugu jirin dee shimbir baad markaa lahaydoo waa duushabaa waday gashay yacni wax markaa ku jira jawhar iyo wax markaa badda gundeeda ku jira ayaan kaa iibinaya ma ansaxayo leanno markaa ii dhiib ayaan jirin waxaanad shagii ayaanad hadda dhiibi karaynin waxay yidhaahdaan waxaa la mida adiguba yaa dhiibi karine haddii qofkan aad ka iibinaysaa uu tasallum iyo qaadasho ku samayn karayo isaga way ansaxaysaa dee waxaa dhacda shay aad leedahay oo laguu garanayo imka meelahaa soomaalidu kala haysatay ka dhacdaa iga iibi buu leeyahy markaa nin awood leh markuu waraaqihiisi iyo wixiisii oo dhammaystiran arko wuxuu leeyahay iga iibi ana iska dhicinaye adayga lafdigadaa berdhaweytadaasoo kale nagu dhacdo jaga yacani ku taallay muqdisho ayaa qolo iskaga habsatay waraaqiya wixii markaa turay qolo kaloo la rabeen iska daayay idinku annaga soo soo markay arkeen ay ku qancay waraaqiya wixii annaga cidla iska marayna idinku lacagtiina qaato waraaqana masiiya laakiin hadday suurto geli weyday wala wala khiyaar almushtar haddii aanu ogeyn amaba uu kari waayo waar kari waaye aysi belaa baa qaar belaa si hore dhaqo waaye waa lacagtaydiisii aanu ka aanu ka kici taasi marka iyo waa la isku soo noqonaya marka qudira tasliimu shay la karay dhiibitaankiisana waa inuu yahay milkin lidilcaqdi qofkan caqdiga leh ee caqdigeennii samaynayaa waa inuu milkisan yahay oo ama uu yahay kii lahaa ama cid wilaayaya cid awood sharci u haysata waa inuu yahay waxa iibin kara uun kii lahaa waa maalik waxa iibin kara mid wilaayo lahoo dee masalan iminka aabbihii iyo awowgii ilmihii yaraa iyo kii waalaa hantidooda way iibin karaan maslaxa way iibin karaan madaxda dawladdu hantida ummadda way iibin karaan maslaxaddeeday u iibin karaan maslaxadda ummadda ayay u iibin karaan guriganaa la iibinayaa yacnii mushaharkii baa lagu bixinayaa guriganaa la iibinayaa beel kalaa loogu bedelayaa guriganaa la iibinayaa waddaa lagu samaynayaa wax cadoo sidaasoo waa loo samayn karaa ama anigaa xaqu lahoo odayga iyo islaanta meeshaa qabsaday unbaa cir iyo dhulba iska leh oo waxay doonaan samaynayo jeebadaa iskaga guranaya waa sida caalamulislaami maanta looga fahmay innagoo qura maha caalamulislaami oo dhan waxaa looga fahmay in kolba ciddaa haysataa ninkaa meesha haysiyo islaantiisa iyo ubadkiisa iyo cayladiisu inay cir iyo dhul iyo bad iyo berri iyo dadkaba leeyihiin ayaa loo fahmay haddee tana loo aaba yeeli maayo wax walba waa la iibinayaa ha xaq buu u leeyahay ayuunbaa laodhanaya ya xaq buu siiyey xaquu ku yeeshay ummaddaas unbaa xilka u dhiibato inay waxoodaa maslaxaddooda iyo dantooda ay ugu hagaajiyaan ay ugu maamulaan ayuunbaa loo sameeyey oo awooddaa loo siiyey wax kaloo awooday leeyihiin ma jirto sidaasi aan ahayn hadday tasarufaanna waa boob iyo dhac ka markaa ka iibsanaya taa la gelayaana boob iyo dhac iyo qasbi ummaddaa ka dhacay hantideedii weeye ha ogaadaan nimanka tujaartaahe meel walba iibsay meel walba dhacay inay ummaddaasi wixii ay lahayd oo dhan ay dhaceen oo ay xaqdarriyo dulmigii ku ay hooseynaya qasbi markaa mamluukin waxaynu nidhi milkin lidilcaqdi markaa waxa imin karaa kii lahaa baynu nidhi iyo kaa wilaayadiiyo awoodda u haysta ee maslaxaddiiyo dandii ku iminaya iyo kii wakiilka ahaa ee qofkii lahaa u wakiishay ee uu yidhi adaa iga wakiile waxa ay qabo saddexdaa miduu noqdaa maxaa la diidayaa faduuli baa la diidayaa bayculfaduuli nin waxaanu lahayn markaa iska iibinaya aabbihii iyo awowgii hantidii ilmaa yar hadday iibinaya waa faduuli dawladdu hantidii ummadda haddaanay maslaxaddeediba waa faduuli iibkaa waxba kama jiraan weeye le'anno ma laha oo wilaaya sharciya ma jiro oo wakaaladi ma jirto nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidka abu daa'uudu warinaya laa talaaqa illaa fiimaa tamlik dee furiin waxaad samayn karta markaa mugsantee haweenay qabto ha nin baa maalin ayaa nin odayahoo odayada magaaladaabuu qabsa sulu xidhi markaasuu ka foqi waay anna waan la fadhiyaa markaasuu xirahay furan inaanan kaa tiirada wixii dhiiba mooyaane ninkii baan ka argaxo waxoogay lacagaan u dhiibay nin odayo kafta badan baa wuxuu maanta kana isaga xilama laha idan baa ka siinayay marba muulahayn buuri marka furiin wuxuu dhici karaa marka xilo yaxaas jiro walaa cidka ilaa fiimaa tamlik waad waxorayn kartaa un marka aad waxay leedahay walaa bayca ilaa fiimaa tamlik iibna wuxuu ku ansixi karaan waxaad milkisanteed adigu leedahay xadiidkii kale isagana xakiim ibnu xisaam ee abu daawud iyo tirmidi ay warinayeen laa tabic maa laysa cindak waxaan agtaada ahayn ha iibin waxaan agtaada ahayn oo aanad haynin ha iibin marka milkin culimada qaarkood baa sida madhab alqadiim liimaam shaafici iyo markaa madaahibta qaarkood ba waxay qabaan way ansaxaysaa laakiin ansixitaankaasi waxay ku xidhantahay qofkii lahaayoo banneeya hadiyo gooraale qolada dilaaliinta iyo markaa iyaguna waxoogaa inay wax kala go-aan bay jecel yihiinoo dee jaga nin iska leeyahay ayay ninka faasaxayaan marka erkan waxooga inay ku jirto waa arrintaasaan kuu soo siiyee qaado dee hadduu markaa arka inay waxoogay ugu jiraanu iska qaatana waa ansaxaya hadduu yidhahdo maymaya adeer ma qaadanayo iga daana waxba kama jiraan weeye markaa markaa culimada qaar baa banneeyey calaa ijaazati maalik inay markaa ku ansaxayso waxaa kaluu sheekhu yidhi nudira waa inay weliba labadan qof ee wax kala iibsanaya shaygan waa inay arkeen shay aanay arag walow haba la tilmaame e oo aan sifo salamna yacni qaab salamna aan wax lagu kala iibsanaynin ee sida shay joogo oo kale loo kala iibsanayo isagana ma ansaxayo beeculqarar ayay gelaysaa li'annahu laysa alkhabaru kalmucaayana ama kalcayaan warku ma aha aragtida oo kale la mid maaha xadiis saxiixa wey imaamu axmed iyo baa warinaya shay la isla argayo yani islaamku wuxuu dee waxa la yaaliya wixii dadka isu qabsiiyo muran ka dhex keenaya shaygay kala iibsanayaan shay ay arkeen waa inuu yahay kanna arkay kanna arkay guri la arkay gaadhi la arkay boos la arkay waa inuu yahay waxaa kale culimmadu yidhaahdeen hadda yaan la arkin laakiin shay hore laysula yaqaan waar gurigaygii halkaa soo garan maysid waar baroorkaygii halkaa soo garan maysid waa la ysla garanaya shaygana isbeddel ku iman maayo ashyaadan isbeddel ku iman ayadana wuu ansaxayaa laakiin waxyaalaha isbeddelku ku yimaado ilaa la arko aragti hore laguma kaafto gaarigay ma garanaysaa sanad ka hor aan watay inuu qallimay inay boqol duqadood ku dhacan maxaad ka garanaysaa laakiin guriga iyo booska iyo wayska sidoodii marka aragti hore haddii la isla arkay wuu ansaxayaa laakiin waxa markaba isbeddela waa in haddaa la fiirinayaa ila haddii kale waa la isku qabsanayaa fii daahirin ayuu ku ansaxayaa iibkii muntafacin bihi oo la dheebsan qudira kaasoo la karay tasiibu calaa tasiibi dhiibitaankiisa milkin kaasoo milki oo lidil caqdi caqdiga kan saaxiibka ah ee gunudka iyo heshiiskan u dhacayo waa inuu milki uu leeyahay uu yahay nudira shay la arkay waa inuu yahay oo la fiiriyey oo la eego labada qof ay eegeen wallahu aclam halkaa inoogu joogo